erideeda subaxdii isbitaalay ka shaqaynaysay isbitaali markii isbitaalka shaqadii soo rabo xadan ayadoo meeshay daabuurka kasoo raacaysa amarkaan ku qabsaday
haye marka hore ma uga war hesheen in meesha ay wax ku noqotay
isla markii amarku ku dhacayba taleefoonkeeda oo faniinay aa la qaaday waa la annagaa kool garaynay waana laka qabtay gabadha maydkeedii hoteel hokaa gorgor hortiisu yaalaana la yiri isla markiiba waan kala cararnay intaan ana ku gaarina eheeladeeda oo magaalada dhex joogtaaba meeshay ka qaadatayba
haye alxamdulilah wuxuu ilaahay keeno waa shukri maryam waxay ahayd qof akadeemi ah hadda jaamacad dhamaysay lix sano soo dhiganaysa digtooraysanimo hadda buga difaaxashadiisi isku qalqaalinaysay qof aada u wanaag badanay ahayd islaamku jeclaay eheladu jeclaay derisku jeclaay magaceedo dhama la jeceleeyo ahay marka ilaahay raxmadiisa hala jeclaado ilmahaaga miyay u weyneyd miyay u yarayd mase dhexda ayay ku jirta may hal gabar ay iga weyneyd waa gartay marka waalidka adiga iyo aabaheed iyo waa wada joogteenoo waa wada koriseen caruurtiina waa muqdishaa ku wada nooleedeen muqdishaan ku wada nooleyd waan wada korinay aabaheed ingiriiskuu degan yahay shalaytuu diyaaradda ku qoraay iyadoo maydkeeda la bixinoo laba saac ayraboorka ka soo degay isagaa soo duugtay isagaa soo tartiibsaday insha allah wuxuu ilaahay keenana waa shugri masiibadana kaliya naguma dhicina muslimiin badan bay ku dhacday
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ayada ardayad nooceeya ayay ahayd intii aad soo barbaarinayso hooyadeed ayaa taa adiga ayaa dhashay bal marka waxaad iga warantaa qofkaaga aqoon badan ma jirto arday noocee ardayad nooceeya ayaad ku qiimeyn lahayd ku tilmaami lahayd gabadhaada maryan ee bahaw raxmade
ardayada waxay ahayd intii kayrkeed qayma leeyahaa aad u qaymo badan bay ahayd aad u qaymo badan aad u qaymo badan haday dugsi sare soo dhiganaysay hadday jaamacad dhiganaysay qof degan oo waxay ahayd diinta xaggeeda ku macaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxay ahayd ilaahay baaba naga jeclaaday la jecelayay ahayd ilaahay baa naga jeclaaday hooyooyin badan ayaa ilmo ay sidaadoo kale kusoo rafaadeen soo koriyeen maanta ilmahoodii ku waayay qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho shalay dareenkaaga maxaad nala wadaagi lahayd aragti ahaan
horta masiibaa meesha ka dhacday oo masiibo ummadda soomaalida usoo hoyataa meesha ka dhacday mideeda kale waa wax xigmad ilaahay xaggiisa nooga timid qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslima inuu ku sabro la rabo weeyaan oo ilaahay cid noo soo dhaafta male allah noo keenay ilaahay baa wax dila cid baa disha dhihi mayno cidku eeday mayno ilaahay baa ejasheeda iyo waktigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay jina fardowsaan uga baryaynaa maxay aheeday tan cid aan ku aaneynaynana lama arko saacadeediyaa dhamaatay dadka saacadda saacada waktiyaa ku dhammaaday ilaahay baana naga jeclaaday ilaahay baana oofsaday intii maxay aheeday to dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarna ha ka siiyo ilaahayna aan fadaan ilaahay dhinaca nooga bixiyo wax naxadin la waaye haddana ummad islaam ahaa nahay dhibaatada markay nagu dhacdo islaam baana inaan argagixin oon ilaahay aan dhibaatada ku samarno sharta ku samarno khayrkana lagu shugriyo waxa waaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la jooga ma naqaan iyo wax wada maxay aheeday toole hadda cid aan alla dilin u dili karta lama arko waxaaba dadka caslaayana wax xag alla aanfa uga dhacday waaye ummadan aanfa maba ku dhicine wixii lahay unbay ku dhacday aanfadu